qoysas gaaraya toddoba iyo labaatan qoys oo kasoo barakacay deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo ayaa waxay soo gaareen magaalada iyagoona ay ka soo arareen deegaanadooda ay ka waayeen waxa la cuno iyo waxa la abo taasi awgeeda waxaa iyaga iyo qoyskoodaba ay soo aadeen meel ay ka helayaan nolol maameedkooda qaar ka mid a dadkaasi ayaa waxay iga warmeen sida ay tahay xaaladda nololeed ay ku nool yihiin iyo waxay ugu soo barakaceen deegaanadooda iyagoona ay baaq u direen dowladda koonfur galbeed soomaaliya dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka in gurmad deg dega ay la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan duraadka magaalada baydhabo ay kasoo barakaceen deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo
way kusugu yimaad meel bahalgalaa meesuudi hoola dibmaanshay ah aboojara orodi ah baabur isku dhaafa hisi aadiya ilmaha macarana noorateeda noo owlaadaa korha ku saarnay hadlagu hayne seede iyo saasa iyo jeerta araadi oo iyo abaarantiiba ku dhigina biyoodigaha waayo guri marle saasa iyo hanguurni reer gargaar ilaahay leha dadki may koy galaa saarne eertaa kasweydii sidana gali owlaada oo iyo shiban iyo iyo welideeni maaragne
baydhabo alla konton iyo afartan kilomitr umakasaar waaan jarta kanigoo ku dheerto hata dadkan labaatan todoba waxaan hata umaka koyni ha baydhabo nuneednaka galaysu lahan dareera unamadi sabika lanko un gordaana suuga hoola baalis anida gordaay lankaasa iyo baalis soonay kusuhidamin galay walaan dadka walan kugaada lanki waxiran waabadirin kansala wadila beerin banaanka suuga hoola meeli gaala lakagadaw baalis sabarin maadakuledahoyme ilaahay nolol sheena nolol hata lahaay malee nolol ilaahay alikusuga ilaahay nolol miishaana mae nolol hata geeka oo geelinkoogii malee magaalada baydhaba runta gobolka ba ayaa maalin weliba waxaa soo gaaraya dad ka soo barakacay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyagoona ay soo gaarayaan magaalada waxaana ay laayihiin waxay cunaan waxaana ay tahay muhiimadda ay u imaanayaan magaalada baydhabo si ay u heli lahaayeen iyagoo ay qoyskoodaba waxay ku noolaadaan